ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerarso ballaaran ah ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dagaaladan ayaa habeenkii xalay waxay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen qaar ka mida saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmooyinka jannaale ow dhiigle iyo sidoo kale deegaanada calamada iyo ceelasha biyaha waxaana dagaaladaas ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey khasaare xooggan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weerar xooggan ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka usingow dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga